mahadsanid cabdisamed haatanna dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka tobaniyo muslimiin reer khaze ah ayaa maanta oo keliya ku shahiiday duqaymo laayaan ah oo maamulka yahuudda ka geystay xeyndaabka khaza iyadoo uu weli cadowga yahuudda ah uu sii wado gumaadkiisa ka dhanka ah muslimiinta reer khaza waxaa sare u sii kacaya dadka muslimiinta ah ee ay waxyeelada ka soo gaarayso duqaymaha laayaanka ah ee ay fuliyaan diyaaradaha maamulka yahuudda sida ay ku warramayaan ilxogeedyada caafimaad oo ku sugan gudaha xindaabka waxaa maanta oo keliya jiidda khaza ku shahiiday ugu yaraan konton qof oo dadka shacabka ah kuwaasi oo ku kala sugnaa magaalooyinka khaza iyo waqooyiga qidaaca dadkan ayaana ku wada shahiiday duqaymaha tooska ah oo si gaar ah ay diyaaradaha kayaanka gumaystaha ah oo la egteen guryaha iyo tendhooyinka ku yaalo xerooyinka barakacyaasha dhanka kale ruushka ayaa ku dhawaaqay xabad joojin cusub oo ku aadan dagaalka yukrain aqalka kremlinka ee loogu arrimiyo ruushka ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweynaha dalkaas valadimir putin uu amray xabad joojin cusub oo saddex maalmood ah oo lagu hakinayo dagaalka yukrain taasoo soconaysa laga bilaabo siddeedda ilaa tobanka bisha meey ee soo socota waxa uuna tibaaxay in moscow ay maalmahaasi u dabaaldegayso waxa ay ku tilmaameen maalinta guusha ay ka gaareen waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka bayaanka ka soo baxay kremlinka oo sii socda ayaa lagu yidhi ruushka waxa uu aaminsan yahay in dhinaca ukrain ay ku dayan doonaan balse haddii ay ku xadgudbaan xabad joojintan ciidamada ruushka ayaa si ku habboon oo waxtar leh uga jawaabi doona dhowaan ayay ahayd markii uu putin ku dhawaaqay xabad joojin soddon saacadood oo ku aadan dagaalka yukrain iyadoo kiyef ay ku eedeysay ruushka inuu jebiyey xabad joojintaas uuna boqolaal weerar ka geystay goobo kala duwan oo ka tirsan dalkeeda halka moscow ay iyadana eedeemo kuwaasi ka yara hooseeya ay u jeedisay kiyef ugu dambayntii adeega korontada ayaa gelinkii dambe ee maanta ka go'ay dalalka waaweyn ee ku yaala qaaradda yurub shirkadda bixiso korontada ee laga leeyahay dalka Burtuqaal ayaa maanta iclaamisay inuu adeega korontada ka go'ay gelinkii dambe ee maanta magaalooyinka dhaca dalalka Spain, Burtuqaal iyo Faransiiska oo ka wada mid ah dalalka waaweyn ee ka wada tirsan qaaradda Yurub. Shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay inay dadaal dheeri ah ku bixisay sidii ay magaalooyinkaas dib u heli lahaayeen korontada balse aysan weli ku guulaysan shirkadda ayna intaasi sii raacisay inay weli waddo dadaalo lagu baadigoobayo dib u iftiiminta magaalooyinka mugdiga noqday sidoo kale shirkad ka shaqayso adeega korontada oo laga leeyahay dalka Spain ayaa iyadana sheegtay in dib u soo celinta adeega korontada ee magaalooyinka Spain ay qaadan karto muddo 10 saacadood ilaa 14 saacadood sida ay ku waramayaan warbaahinada ka soo baxa dalalka Faransiiska, Spain iyo Portugal waxaa gebi ahaanba istaagay dhaqdhaqaaqii nolosha ee ka jiray magaalooyinka ay korontada ka go'day waxaana meesha ka baxay adeegyadii caafimaad kuwii isku socodka oo lagu sii daray adeegyadii ganacsiga